إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahankii labaad ee fuliyey weerarkii caddaanka badan lagu laayay ee ka dhacay xerada xalane ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad loogu baruurdiiqayay xildhibaanadii kaga dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sicir bararka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa sare u kacay iyadoona laga dayrinayo qiimaha la iibiyo shaaxa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan ayaa guddoomiyaha gobolka awdal ku eedeeyey xiisad maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay deegaan macdanta laga qoto oo ka tirsan gobolkaas dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay dalka masar
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahankii labaad ee fuliyey weerarkii caddaanka badan lagu laayay ee ka dhacay xerada xalan ee magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya habeennimadii xalay idaacadda islaamiga ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysigii labaad oo ay la yeelatay mid ka mida raggii fuliyey weerarkii cuslaa ee lagu qaaday xerada xalane ee magaalada muqdisho cabdi xasan cabdulle malaaq oo ku magac dheer asad ama garaad islamarkaana ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii xalane ayaa ah dagaalyahanka xalay la baahiyey waraysigiisa cabdi oo da'diisu tahay toddoba-iyo toban jir ayaa in muddo ah ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna ugu dambeyn halgankiisa kusoo qatimay weerarkii xalane ugu horreyn waxa uu ka warbixinayaa waxa ku kalifay inuu fuliyo camaliyaddii lagu qaaday xerada xalane nafta akhi falawaanto ay u qasbaya waxaa waay aan nafta intaa bixiyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiida nabi caleyhi salaatu wasalaam markaan arkay oo waxaa waay aad macaankooda marka arkay igu khallifay waxaa ka mid ah oo min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardaatillah ilaahay tabaaraka wataala ciddaas waxaa noogu sheegayaa ina yidhi dadku waa kamid dad naftooda iga iibsinayo waxaa waaye anu raalaasay bas iga iibsinayo marka ani waxaan jeclahaday anu maanta ilaahay tabaaraka wataala qof muslim ee muumin ah mujaahid ee dartiis u jihada iga dhigay intaan waxawaaye nafteeda iyo waxawaaye wax an haayo inta ilaahay tabaaraka wataala raasi isku doono waxaa kaloo akhiifala igu kalafay waxawaaye diinta ilaahay tabaaraka wataala maanta maxawaaye gaalasa cidla ugu tumnaysa waxawaaye maanta wax aad ilaahay tabaaraka wataala diis aan ku dagaalmaysa an hanta waxaa jeclaad ilaahay tabaaraka diinta maanta lagu tuminayo dadka muslaafiinta waxawaaye oo caruurta dad waayilada ah maanta lagu tuminayo diinta ilaahay tabaaraka lagu tuminayo marka aniga waxaan jeclaaday intaan ma adduun aan joogin ilaahay tabaaraka wataala nafteena ka iibsado oo dadka muslimiinta se maanta mugdiyo lagu xasuuqayo akhiifillah marka waxaan jeclaaday intaan mana nafta ilaahay ka iibsado oo aayadaas aan ka rumeeyo kufaartan afrikaanta maa murtadiinta insha allahu taala intaan ilaahay tabaaraka wataala lafay ku aadaabo insha allahu taala saasa jeclaaday insha allahu taala mar dhan waan rajayn intaan waxaway dadka muslimiin u argudo oo diinta ilaahay tabaaraka wataala meeshaan dhigay ku daatay ilaahay tabaaraka intaan shariid lagu hukumo saasa jeclaaday akhiifillah isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin adag u diray shisheeyaha kusoo duulay dalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wallahi akhi fariintaas fariin aad aan xaggeeda muhiim ayo wey marka gaaladan maanta waddan kusoo duushay waddankeeda kasoo tagtay insha allahu taala waxaan leenahay horta waxaa waaye waddankiina hadda ay kasoo duusheen oo soomaaliya intay gumaystaan waas u imaadeen sa ma gumaysan kartaan insha allahu taala soomaaliya waxaa jooga rag waxaa waaye ilaahay tabarka diisna u dagaalimayo oo waxaa waaye ayagasi ilaahay tabarka raali ahaysiis u gaari lahay bas ay raadinayo waxba aan raadinayn idinka maanta waxaa raadinaysaan bakshadan xun oo waxaa waaye telefoon lagu soo dira insha allahu taala annagana waxaa waaye waxaan rajaynaynaa inay waxaa waaye lafaheena dhiiggeena dhaxankeena inta ilaahay idinku dhowaano insha allahu taala hadda soomaaliya idinka raha amaas u yimaadeen insha allahu taala raha kuma noola karteen insha allahu taala waxaan rajaynaynaa maalin dhowna intaan waxaawaaye ilaahay tabarka hadan gacmi aan igu imaamina walaalo kale mujaahidiin inta ilaahay tabarka taala gacmi idin ooseeyo insha allahu taala idsin oo jab hoogan inta dhabarka lidin saaro insha allahu taala soomaaliya ka laawgi karteen insha allahu taala murtiin maa horta daba dhilfida ah waxaawaaye oo soomaaliya wadan gaalada kusoo gaamisay hortoo ku caglalaa maanta maab waxa waaye maanta wadankeen muslimiinta waxaa walaalihiin ayaa laha suugaya aniga waxaa hadda maanta daha mar duulaan soo gaadna gaadhay waxaa murti manoo kale aniga malaa ka dhelina waxaa rasuulka sal slam wayiri man bedela diinu faqtuluu ninkii diinta bedela dila insha allahu taala marka waxaan leenahay tuubu ilallah tooba idin furan ama waxawaaye haddii gaalada waxawaaye dabdhulf utiina insha allahu taala hadda hamar idinla kulmno dhab xoogan oo dhabarkala idin saari doono insha allahu taala sidoo kale waxa uu la hadlay dadka halganka ka fadhiya isagoona ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka lagula jiro shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay maanta waxawaaye waxaa muuqda badan waxawaaye adduunkan fiir dadka waxawaaye muslimiinta waxawaaye diintooda la gatay oo muslimiintooda la baabi'inayo aa iska difaayeen waxay tahay in ila muuqato xubu dunya wa karihatu lmowt waxawaaye inta adduun jecel iyo waxawaaye geerin abwey waatii shaacirku lahaa idaa malla minkum min almowti buddun fa min alcajizi anta mutajabaana waa hadday geerida laga maarmaan tahay waxaa doolimaa leeyahay inta lagu dhinto fuliilimo waan maanta waxaa mawada fuliilimo inta lagu dhimanayo maanta waxaa kula gudboon hadda ilaahay ku amar intay gaalada la jihaada waa ilaahay tabaaraka wataala ku amar intay waxawaaye wax kasto ilaahay diinta kasoo dhintay la dagaalanta maanta walaalow ma u fadhiisa ad oo ilaahay tabaaraka wataala diinta maanta la gumaysanayo miyaadan raba inta ilaahay tabaaraka wataala kuhawaaye ku naxariisto miyaadan raba ilaahay tabaaraka wataala jannadiisa inta ku geeyo akhifila ila miyaadan rabin inta ilaahay tabaaraka wataala cid iyo sharaf kugu noole maanta imaam maalik raxmatullahi caleyh taas wuxuu ku leeyahay laa yuslihu aakhiru haadihi lumma ilaa maa asla awaluha ummadan ma izoweyso oo ma sharafayso oo ma karaamoweyso ilaa waxay ummadii hore oo izay oo karaamay ummadii hore karaamay waxa weeyaan aljihaadu fii sabiilillah gabagabadii waxa uu dardaaran muhiim ah u diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horta mujaahidiintaas wallaahi bay le maanta sian u jelay nafteeda amal u jelay wallahi insha allahu taala marka walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaalo sabra isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullah lacallakum tuflixuun waxaa maanta waan isburin dhaman idin waa sabraysaan waxa weeyaan inta waawaay xasuusin iyo inta ku adkaystaan waxa waay gaalada waa horta meel kasta laabudda waa laga maarmaana inta sabartaan oo haddii gaalada tahay haddii kale waxa waaye furunta kale tahayba inta sabartaan waa ka jihaadkan waa mashaqo wey way rabta makalaysa waxaa laga yaaba inta jihaad dhab badan maaranka usoo marto haddii muminiintiina sabra sabra maxaa laga sabra macaasi laga sabra wax kasta ilahi ogana laga sabra haddii inay tabarta maa ku ji waa saabiru haddana gaalada la sabartan gaalada waa kasta laga sabra sooma dhibku maad ogeyn gaalada sabarka insha allahu taala marka naftan lala dagaalamo maad ugu falin dadka waxaa waaye mujaahid eh naftiisa la dagaalamo meel kasta ayuu joontay weerarka loo badiyo walaal gaalada weerarka loo badiyo meel kasta maraykan ha ahaad intaba meel kasta weerarka loo badiyo maanta waxaa muuqata inta dhabka waa maraykan wey maraykan weerarka loo badiyo ama kenya hadda weerarka loo badiyo insha allahu tacaala marka waxaan rajaynaynaa inta ilaa maanta naga awal mariyo marka walaalayaal waa in dardaarma ay tahay inta dikr ilaahay tabaarkada hustaan waxaa waaye adkaaraad adkaar sabaal masaa'ilka yuqaani fillah weerarkii xalane ayaa lagu dilay afar ka mida saraakiisha reer galbeedka iyo saddex iyo toban ka mida ciidamada shisheeye iyadoona lagu dhaawacay shan iyo toban kale waxa uuna ka mid ahaa weeraradii ugu cuslaa ee dhowaanahanba ka dhaca magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay maxamed dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad loogu baroordeeqayay xildhibaanadii kaga dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan habeenkii xalay munaasabad ka dhacday qeybo ka mida magaalada muqdisho islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka uu ugu wen yahay ra-iisul wasaaraha dowladda iyo sidoo kale madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka sida xasan sheikh iyo shariif sheekh axmed waxaa sidoo kale qayb ka ahaa munaasabadaas musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamayay xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka munaasabadaas ayaa dowladda federaalka ah waxay ugu baroor deeqday xildhibaanadii iyo sidoo kale saraakiishii looga dilay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hadallo kala duwan oo cambaareen u badnaa ayay munaasabadda ka jeediyeen dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre waxa uu xasan cali khayre sheegay in xildhibaaneed aamina maxamed ay u dhimatay maamul xumo ka jirta dhanka dowladda federaalka ah dowlad xumo awgeed iyo amni daro ayaan gabadhaas nafteeda ku weynay waa inaan kulligeen marka ka shaqaynaa inaan gabar iyo wiil dambe oo soomaaliyeed aanay nooga dhiman maamul xumo iyo dowlad xumo oon kulligeen gacmaha isqabsannaa weeraradii waaweynaa ee dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana qaraxyada loo adeegsaday oo ay mas-uuliyaddooda sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladda federaalka ah waxaa kaga dhintay xildhibaano mas-uuliyiin iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle sicir bararka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa sare u sii kacay iyadoona laga dayrinayo qiimaha la iibiyo shaaxa haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya bulshada ku dhaqan magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa ka cabanaya qiimo koror ay sheegeen inuu ku yimid shaaha kaas oo si aada looga cabi jiray magaalada waxay sheegeen inay markii hore kun shilin ku cabi jireen shaaxa laakiin hadda uu gaaray kun iyo shan boqol taas oo sababtay inay warbaahinta ka hadlaan shaaha wuxuu marayaa kun iyo shan boqol burco waa abid waalkii ugu sarraysay uu gaadho burco shaaha ku shilin buu ahaa dayartaiyo dadku waa iska cabeeyeen laakiin maanta salowkac baa ku yimi xukuumadduna war uma hayso marka waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay wax ka qabato oo la xakameeyo ganacsiga shaahina maanta waa kun iyo shan boqoloo maanta lagu kacay inta hore kun baanu ku cabayni nimankan muqaxyo ayaga la yaabi mayno waxaan la yaabina ganacsatada wax keenaysa waxa weeyaan haddii taa ku sii socoto walaahi wuu baaba'aya dalka iyo bilaatallaahi awal hore shidaalkun baa qaali ahaa oo halkii litir baa tobanku marayey iminkana macalshaahi ayay maraysaa oo koobkii shaaha wuxuu marayaa kun iyo shan boqol wax loo adkaysan karana maaha sidoo kale waxay ugu baaqeen ganacsatada inay u naxariistaan dadka masaakiinta ah bulshada markaa waxaan ugu baaqaynaa iyo shacabka iyo ganacsatadaba dadka waxaystaa dadka ha ka jebiyaan wax masaakiinta danyarta meesha way ka baxaysaa haddii aan loo soo gurman waxaan codsanaynaa cid kastoo shaqo ku leh ganacsato ha haato xukuumada ha haato in arrinkaa isagaa hoos soo eegto oo dadkaa danyartaa loo turo dee kun iyo shan boqol maaha dee wax macquula ma garanaysa marka aad iyo aad baan uga soo horjeednaa arrintaa arrintaa iyada nimanka ganacsatada ah ee soo roga waxaa ee tijaarta sheeganaya nimankaa in dalka laga qabto iyo dhibaatooyinka iyo aafada qaran ee waddanka ka socota iyo saaxiil barrinka tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu ruushku ku qaaday waddanka yukrain waxaa sarakac uu ku yimid shidaalka waxayna dad badani ku eedeeyeen ganacsatada wax soo dejisa inay wixiiba isdaad raacsiiyeen oo ay qaali ka wada dhigeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan ayaa guddoomiyaha gobolka awdal ku eedeeyey xiisad maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay deegaan macdanta laga qoto oo ka tirsan gobolkaas dhowaan iyadoo ay xiisadi colaadeed ka jirtay deegaanada seemaal iyo sidoo kale boodhka taasoo u dhexaysay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan waxa uu xiisadaas ku eedeeyey inuu sii horinayo guddoomiyaha gobolka awdal ugu magacaaban maamulka somalilan waxa uu sheegay in goobtaas ay ku sugnaayeen ciidamo ka koobnaa laba iyo toban askari kuwaasoo wax dagaal ah uusan ka dhexaynin iyaga iyo dadweynaha balse guddoomiyaha gobolka uu halkaa geeyey ciidamo loogu magacdaray birmadka kuwaasoo iyagana halkaa ka kiciyey xiisad waxaana ay xiisadda sababtay khasaare soo kala gaaray labada dhinac labayo tobankii askari baa dadkii meesha ka saaray oo ka dareeriyey afar bilood ayay bannaanka ka joogeen wax barablama iyo wax rabshadahoo ka jirana may jiro taliya guddoomiyaha gobolku wiiggii aan soo dhaafnay ayuu halkan ka raray ciidanka la yidhaahdo ciidanka birmadka dabadeedna wuxuu ka soo saaray meeshii labayo tobankii askari booliskii dabadeedna wuxuu ku bilaabay inuu dadkii soo xidho waxa weeyaan taasina waxay keentay inay isu dhacaan deegaanka dadkii deegaanka iyo ciidankii nabadgelyadu xildhibaankan oo lagu magacaabo cabdikariin aadan cambe ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka somalilan ay hadda xabsiyada ugu jiraan dad ka badan afartan kuwaasoo laga soo qabqabtay deegaanada macdanta laga qodanayey waana mid subxaanalla ama waa garasho foolxumaan leahay in maalin walba waxaan macno lahayn la ysaga hor keeno dadka deegaanka iyo magaranaysaayey iyo ciidanka nabadgelyada waxaa iminka halkan ku xidhan oo maanta la keenay dad ka badan afartan qof dadkaasi wax alla waxay galabsadeen ma jirto dawladda kuma duulayn oo mucaarid kuma ahayn mushkilad kalooy wadeen may jirin waxa keliya waxay doonayeen inay dahabkaa dee qotaan oo hunguriba hayo ugu yaraan afar askari uu ku jiro taliya ku-xigeenkii qaybta gobolka awdal ayaa ku dhaawacmay iska horimaadkii dhowaan halkaa ka dhacay ee u dhexeeyey dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay dalka masar shilkanna uu ahaa mid gaari ayaa waxa uu ka dhacay waddada dheer ee lagu magacaabo al xarbi taasoo isku xirta laba magaalo oo ku yaala gudaha waddankaas inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku dhintay saddex ruux kuwaasoo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga shil ka galay sidoo kale waxaa dhaawacmay saddex iyo labaatan ruux kuwaasoo qaarkood ay dhaawacyadoodu daran yihiin islamarkaana la dhigay xarun caafimaad dalka masar ayaa waxaa ku badan shilalka kuwan la mid ah waxaana sanad weliba laga diiwaangeliyaa in dadku manaanah ay ku dhintaan shilaalka ka dhaca dalka masar warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa